shacabka ku nool magaalada kismaayo ayaa sheegay in xanibaadda xagga duulimaadyada diyaaradaha ee ay dowladda federaalk ku soo rogtay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland aysan saameyn ku yeelan mas-uuliyiinta maamulkaas oo uu axmed madoobe meeshuu rabo u duuli karo dadka dhibaataysan ay yihiin shacabka waxay ku baaqeen inaan lagu amartaaglayn dadka maatida ah sidaasi darteedna ay dowladda federaalk ka laabato go'aanka xayiraadda duulimaadyada ee saaran deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan kismaayo oo warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in arrintan ay caqabad ku tahay waxay yidhaahdeen khalad weyn weeyaan ta shacab ahaan markaanu ka hadalno marka waxaan leenahay xasan sheekh ninkaasi waa kaa siyaasad badiyeeye ninkaa shacabka sii daa waan leenahay madaxweynaha jubbaland maadaama uu isagu meel kasta ka degi karo in shacab loo dhibaateeyo ama diyaarada lagu xanibo waa edabdaraan leeyahay waxaan leeyahay shacabka iyo dadka diyaaradaha laga xanibay u fasax waayo maadaama axmed madoobaba uu soo soconayo oo uu ka degayo hadda kismaayo ma fiicnaa in shacabkii la dhibaateeyo oo lasii xanibo kolleyba haddii shacabka xayraadda ay ku jiraan ay dawladda arkayso waxba ka qaban karin oo ninkaasna waxaa waaye ninkaasna waxaa waaye meeshuu raba oo ka baxay annaga maaquulna lama aha kolleyba qof sakaraada waxaa waaye diyaarad lagu soo qori karaa kolleyba diyaaraddaas xaniba astaran dad kale aa jiro dhibaato caafimaad kale oo la soo xiriiri kartaa haddii meesha kolley waxba aan ka soo bixi karin ummaddaa in mataqaanaa oo lagu amartaaglana ma habboono ma ahan markii ugu horraysay oo shacabka isaga kala goosha kismaayo iyo muqdisho xayiraad dhanka duulimaadyada lagu soo rogo maalmo ka hor ayay ahayd mar sidan oo kale shirkadaha duulimaadyada dalka ay hakiyeen safaradii ay ku tegi jireen gobollada dalka sababo ku aadan lacago xaddhaaf ah oo shakhsiyaad gaara jeebkooda ku dhacaya ay sheegeen in dowladda federaalk ku soo rogtay si kastaba go'aanada ku aadan hakinta duulimaadyada dalka iyo dibadda ay waayadii u dambaysay waday dowladda federaalka ayaa waxaa dhibaatada ugu badani ka soo gaartaa dadka shacabka ah mana jirto ilaa iyo hadda cid wax ka qabatay oo muuqata